waa dhab wey soomaaliya waxay leedahay federaal federaalku adduunka dhan waa ka jiraa maraykanku ka jiraa jarmalku ka jiraa ingiriisku ka jiraa kanadu ka jiraa ceeb maaha federaalku federaalku waxa weeye waa ismaamul hoose laakiin dowlad dhexe oo iyadu matalaysa dalkii magacii soomaaliyed matalaysa oo ka shaqaynaysa difaaca dalkii inaan dalka lagu soo duulin badaheeda iyo difaacaysa xuduudadeeda oo difaacaysa dhaqaalihiisa oo immigrationkiisa difaacanaysa weeye dowladda dhexe laakiin maamulka hoose waxa weeye waxay gaaraysaa ilaa meesha ugu hoosaysa ee heer tuulaah taas wax xun ma aha walaalayaal soomaaliya way tagtay waxaan idiin sheegayaa haddii dadkii hore ee syl ka ahaa oo may aan xusi doonno dadkii dhallinyarada ahaa oo ka ahaa wixii ay soo qabteen hadda intaan idin hortaagan waxay ballan qaadaysaa dalkaani inay hormariso inay horumarkiisa ka shaqayso inay midnimadiisa ka shaqayso inay soomaalinimadii sharafkii soo celiso hadduu ilaah yidhaahdo laakiin kama shaqayn karno idinkoo qaybsan idinkoo weli ciluu qaba qabiil dad walaalananna dad isdhalaanna dad isku dhaqanaanna dad isku dhiigaanna aan ka fogaano waxyaabaha foosha xun oo dalkeennii soo gaarsiiy meeshuu taagan yahay midnimada waxaan ii sheegayaa haddaanu saddex bilood yodoraad ii ahayd waxaa la ii soo dhowaynaya caalamka aad arkaysaan iyo sida qurxoon waa idinka adduunku wuxuu arkayaa dalkaani inuu istaagay oo majuur noqday oo midoobay yuu arkaa iyo sida elekshonka u dhacay iyo sidaad u taageerteen dowladnimada weeye waxaa lii soo dhowaynaya aniga maaha waxa la soo dhowaynaya waa idinka weeye haddaad doonaysaan adduunka inaad ka heshaan sharafkaas iyo ixtiraamkaas iyo qadarintaas qabiilka hala dhaafo qabyaaladda hala dhaafo annagu waxaan idinka ballanqaadnay caawa waa aragtaan meeshaan aan wada taaganna waad aragtaan ballan ilaahay waxaan ku galnay inaan danihiina ka shaqaynno ma maqlaysaan